waxaan joognaa hadda jidka afgooye meeluu ka bilaabanayay magaalada muqdisho bannaankeeda sababtaan halka u joognan waxaa weeye inaan bilowno mashruucii qaybtiisii hore oo ahayd jidka inaan nimaanno injineeradii la keeno iyo shaqada si loo qaban lahaa hadda ujeeddaan waxaa la fiirinayay dhulka siduu yahay iyo si wax loo dhisi lahaa waxaan rajaynaa haddii alla idmo inaan maanta halkan waxaan ka helo macluumaad ah inaga caawiyaan inaan shaqadii dardargelino haddii alla idmo injineeradana sababtaas u yimaadeen waan dadkii mas-uulka ahaa inay jidka dhisaan haddii alla idmo insha alla waxaan rajaynaynaa inaan hawshanna si ugu dhaqsaaba usoo gabagabayno waxaan rajaynaynaa wax allaale wixii aan ku caawin karno haddaan nahay dowladda iyo dadka deegaanka soomaaliyeed ee deegaanka degan dhammaantayo inaan iskaashanno aan garab istaagno dadka shaqadayna la qabanayo wixiinaga aadanna aynu waajibkeenna aan ka gudanno waxaan rajaynaa haddii alla idmo marbixinahan halka maanta ka hadlay inay wax badan naga caawinayaan mashruucan inuu sidaan rabnay ugu hirgalo haddii alla idmo